bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaalى baabu الطiibi cinda اlإxraami wmaa yalbasu إida araada an yuxrim baabu bayaani xukmi الطiibi barafuunkii ama طiibka xukunkiisa caddayntiisiibu u baab yahay cinda alixraami xarmashada agteeda qofku marka uu xarmanayo agteeda inuu barafuun ismariyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay wamaa yalbasu iyo waxa uu labisanayo idaa araada haddii uu doono an yuxrima inuu xarmado marka uu doono inuu xarmado waxa uu labisanayo ama wamaa yalbasu wa lubsihi baabu baabu الطiibi cinda اlإxraami wamaa yalbasu ay wa lubsihi labisashadiisa qofka muxrimkaa labisashadiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baabiyahay idaa araada haddii uu doono an yuxrima inuu xarmado wayatarajalu wayadahinu wayatarajalu waa shallaysanaya wayadahinu waa subkanaya wuu shallaysanaya waana subkanaya wayatarajala wayadahinana dabdiqa waa iyada laftirkeeda waa la dabdiyey wayatarajala wayadahina marka wamaa yalbasuda masderka ka baxaayay ku cadfanaane an ayaana marka lagu an mudmara ayaa lagu nasbinayaa walubsu cabaa'atin wataqaracayni baabkeedoo kala way wayatarajalu waa shallaysanaya wayadahinu waa subkanaya qofka muxrimkaa ayb wa qaala ibnu cabaasin radia allaahu canhumaa ibnu cabaas waxa uu yidhi yashammu wuu ursanayaa almuxrimu qofka muxrimkaa alrayxaana reexaanta waa ursan karaa wayanduru wuu fiirinayaa waa fiirinayaa fi lmir'aati miraayaddana waa isku fiirin karaa wayatadaawaa waa isdaaweynayaa bimaa ayuu isku daaweynayaa waxa yaakulu uu cunayo wax allaale wixii uu cuno waa isku daaweyn karaa azayti ayuu isku daaweynayaa wasamni iyo subag azayti marka bimaada maadaa laga bedelayaa marka ayb ibnu maalik shawaahidu tawdiixa sidaasuu yidhi waana ka fiican tahay buu yidhi in la yidhaahdo bimaa yakulu wayatadaawaa bima yaakulu azayta wasamna in la yidhaahdo waxaa ka fiican buu yidhi azayti wasamni oo maada marka majruurada ah xagga maxalka ka jaran in markaa laga bedelo ayb azayti ayuu isku daaweynayaa wasamni iyo subagu isku daaweynayaa yacnii wayatadaawaa wuu isdaaweynayaa bimaa buu isku daaweynayaa yaakulu ou cunayo azayti buu isku daaweynayaa wasamni iyo subagi lwaa la cunaa iyagabe wa qaala caطaa'un caطaa' waxa uu yidhi yata ayb yatakhatamu waa far gashanayaa oo faraanti waa gasho karaa qofka muxrimkaa wayalbasu wuu labisanayaa alhiimaana alhiimaana marka waxay tahay surwaalka meesha qofku uu daraahimta iyo ka geliyo ama shayga dhexda lagu xirto meesha uu ka gashto daraahimta iyo lacagaha uu gashto ayaa marka hiimaanku kaasu ayo wakhtigan waxaa u soo dhow boorsada yartaa ee lacagta lagu rito ee dhexdana lagu xirto qofka muxrimkaa uu dhexda ku xirto alhiimaan taas waa marka boorsada yartaa oo lacagta iyo alaabaha qaaligaa qofka uu gashto ee dhexdana uu ku xiranayo ayaa la yidhaahdaa alhimyaana sax jasaakala wayalbasu alhimyaana ayuu labisanayaa kaashaa marka yacnii marada waxaas lagu la gashto kolayga oo kale ah ee la gashto lacagta iyo daraahimta iyo lagu ritoy dhexdana qofka uu ku xirto waa labisan karaa wadaafa ibnu cumar ibnu cumar wuxuu dawaafou dawaafay radia allaahu canhumaa wa huwa isaga oo muxrimun muxrim ah waqad xazama walxaal qad xazama ou xiray calaa batnihi calooshiisa bihawbin mara isagoo ku xihay caloosha ayb mar haddii mara caloosha lagu xihan karo kaasna waa bannaanya walam tara caa-ishatu caa-isha ma aynan u arkin bitubbaani atubbaan waxaa la yidhaahdaa mara gaaban oo matantigoo kale ah oo qarinayso qofka labadiisa cowro ee waaweyn yacnii qubulka iyo duburka mara qarinayso laakiin aan jirka ku cabirnaynoo sida yacnii lugo aan lahayn meel lugta laga soo gashto aan lahayn oo dhexda ka kala furan marka muxuu iska noqonayaa maro caadiyo intaa ku eg unbis kabaanka annaga hadda matantiga aan naqaano see waayo waa isaga ma bannaan yahay in la labisto ma bannaanaanayo maxaa yeeley qofku ku cabiran yahay waa makhiid maxaa yeele lugtaan meelaa ka soo gelina ta kalena meel laga geliyuu leeyahay lugtuu u cabiran yahay markuu ku tolan yahay kaas maahan kan laga hadlaayo iyagu marka kooda dhexdan marka labada lugood kala qaybinaysa ma lahaa jirin waa isku furnaay marka dhexdiisa oo qofka marka halkaas ayuu uga xirmaa halkan marka uga egyahay dhar hadda kolley la isticmaalo ma filaayo inuu yahay waa goonnadoo kale wahay shibi goonnadoo kale ayb kaas ayaa marka caa-isha ma aynan u arkin bitubbaani ba'san uma aynan arkin wax dhibaataa liladiina kuwa yarxaluuna rarayo howdajaha howdajkeeda kuwa raraayo howdajkana waxaa la yidhaahdaa haweenka ratiga iyo marka la saaraayo aqal yar oo iyadu meelay ka gasho kale inta loo sameeyo ayaa ay dhex gelaysaa waa la qaadayaa ratigaa la kor saara guri camal waaye marka ratiga korkiisa marka la saarayo ay gasho howdajkeeda kuwii raraayey dhib uguma aynan arkin inay tubbaan la dhistaan marka iyada waxay ahayd dadkii marka iyaga ilmihii yaryaraa ama dadkii u raraayey ayaa waxay arkaysay markay wax soo qaadayaan iyo ay wax rarayaan iyo xoogaa cawradooda iyo inay muuqanayso markaasay waxay tidhi tubbaankaas inay labistaan dhib uma aynan arkin tubbaankuna marka mara ma ahan luga leh oo lugaha meelay ka galaan qabto ma aynan ahan tarjamadan marka dheeray aahaartan tirada badan imaamu albukhaari wuxuu u keenay uu yidhi ibnu xajar araada bihadihi اtarjamati an yubayina inuu caddeeyo ayuu rabay rabaa ana almra bigasli اlkhaluuqi alladii fi lxadiidi qablahu xadiidkii shalay aan soo marnay khaluuqii iyo barafuunkii ninka iska dhaq la yidhi amarkaas innamaa huwa biاnnisbati ila ahiyaabi waa dharka wixii ku yaallo waa wixii midab leh oo dharka ku yaallo lianna lianna almuxrima maxaa yeele qofka muxrimkaa laa yalbasu ma labisanayo shay-an wax massahu zacfaraanu ou taabtay xadiidkii shalay yacni zacfaraan iyo wax lamidoo dharka ku yaallay weeyaan midka nebigu uu yidhi iska dhaq laakiin dhiib ama barafuun jirhkaagii aada marisay ee kadib aada xarmatay ma iska dhaqaysid markaas maxaa yeelay qabla alixraam baad marsatay bacda alixraam inuu kuu daa'im ahaado laa ba'sa bukhaari marka tarjamadan wuxuu rabaa macnahaas inuu qariro ayib markaasuu marka wuxuu yidhi wa ama adiibu diibka isagu falaa yumnacu ma la diidaayo istidaamatuhu cala albadan jirka inuu iskaga yaallo weli intaadan xarmanin baa marsanaysaa jirkaaga inuu ku yaallo laa ba'sa kadib ayb wa adaafa ila اtaطayubi almuqtasari calayhi fii xadiidi اlbaabi ee taطayubkiina wuxuu u idaafeeyey marka altarajula walidihaana taطayubkii marka wuxuu ku daray uu raaciyey shallaysiga iyo subkashada oo ninka muxrimkaa inuu subkado ou shallaysto labadooda marka iyo taayubku labadan iyo taayubku maxay wadaagaanna lijaamici maa baynahumaa min atarafuhi labadoodaba waa tarafuh iyo raaxays fakaannahu yaquulu waaba isagoo dhahaya marka yulxaqu biاtaطayubi saa'iru tarafuhaati falaa yaxrumu cala اlmuxrimi dhiibka waxaa la haleeshiinayaa oo la raacinayaa wixii tarafuhaada soo haro dhan oo aan nas ku soo aroorin xurmad falaa yaxrumu cala almuxrimi qofka muxrimkaa kama xaaraan ah markaas ayb kadaa qaala ibnu lmunayir ibnu lmunayir sidaasuu yidhi saaxibu kitaabi almutawaali kadaa qaala ibnu lmunayir waladii yadharu ana albukhaariya ashaara ilaa maa sayaأtii bacda arbacati abwaab laakiin bukhaari afar baab kadib waxa imaan doono ayuu yanii ishaarayaa من طريق كريب عن ابن عباس قال انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن nebigu madiinow ka baxay markuu shallaystay ou subkaday kabacdi marka ninka muxrimkaa qabla alixraam inuu subkado ou shallaysto waa u bannaantaha sida diibkuba uu ugu bannaan yahay ayb waqaala bnu cabaas radia allaahu canhuma yashamu lmuxrimu alrayxaana meeshaana marka wuxuu ishaarayaa reexaanta iyadu waxyaabahan laysku udgiyo ama udeega iyo carabta laga raadsaday ayay ka mid tahay iyada xukunkeeda marka culimmada waa isku khilaafeen oo waqtulifa fi rayxaani faqaala isxaaqu yubaaxu waa bannaan tahay ayuu yidhi watawaqafa axmedu imaam axmed waa ka istaagay waqaala shaaficiyu yaxrumu imaamu shaafici waa xaaraan buu yidhi wakarihahu maalikun wاlxanafiyatu wamanshaأu اlkhilaafi ana kula maa yubtakadu minhu اطiibu yaxrumu bilaa khilaafin waama غayruhu falaa yacnii diibkii waa la gartay xukunkiisi waa soo marnay reexaantii qofka muxrim isagoo ah inuu intuu soo qaato carafsado ma bannaan tahay imaamu shaafici waa diidayaa maalig iyo abu xaniifana karaahay ku sheegeen imaam axmedna waa ka istaagay isxaaq ibnu raahuyahna waa bannaan tahay buu yidhi aharka ibnu cabaasna inay bannaan tahay ayuu waafaqayaa oo wuxuu yidhi yashamu lmuxrimu alrayxaana khilaafkuna wuxuu ka imaanayaa waxay tahay reexaantii dhiib iyo barafuun baa laga samaystaa waa dhiib oo kale dhahayaan iyo ma aha wa ama annadaru fi lmir'aati fiiri marka wayanduru fi lmir'aati baa ku xigta miraayaddu isku fiirinayaa wa ama annadaru fi lmir'aati faqaala ahawriyu fii jaamicihi riwaayat cabdillaahi bni بن الوليد العdني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم وأخرجه بن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به yب ونقل كراهته عن القاaصم بن محمد ونqل كراaهته بن أبي شhيبة وxuu ka soo guuriyey كراahada arintaa mراayad qofka محرمka inuu isku fiirfiiriyo qاaصم بن محمد بن أبي بكر oo fuqahaa-u sabca ka mid ahaa iyada maxaa miraayadda diidaaya maxay diib iyo xageeka iyada marka waxay leeyihiin diibkan iyo dihaanka iyo waxa loo reebay qofka muxrimkaa looga reebay waxay tahay tarafu ninkan muxrimkana waxaa la rabaa in ziiro iyo waxyaabaha uu ka dheeraado nin marka maanta dhan miraayad isku fiirinayo tarafuh iyo ziinow ku jiraa bay leeyihiin ayb laakiin wax diidaya mala sidaas marka bukhaari uu ku wada ibnu cabaas uu aharkiisa ku keenay weeyaan wayatadaawaa bimaa yaأkulu الzayti waالsamni wuxuu yidhi meeshaana waama الtadaawi faqaala abu bakr bnu abi shaybata xadaثana abu khaalid alaxmar وcabaad bnu اlcawaam can ashcaث can caطاء can ibni cabaas anahu kana yaquul yatadaawa اlmuxrimu bima yaأkulu وqال أيضا xdثna أbو الأxوص عن أbي إسحاaq عن الضحاaq عن iبن cabاas qاal إdaa شhaqqت yad الmحrimi haddii ninka mحrimkaa gacantiisu ay dildilaacdo أw rijlaahu ama lugaha ay ka jexjeexmo ayb falydahinهmaa bالزayt أw bالsamni ha ku deliigo oo ha ku subko saliid ama subag tadaawiga marka iyadana waa taa hadday lagu ka jeexjeexmaan ama gacmihii ay ka jeexjeexmaan saliid marka iyo subag iyo waxyaabaha ha marmarsado ayb taasaa marka macnahaas iyadana uu tilmaamaya wa qaala caطaa'un caطaa'u bnu abi rabax waxa uu yidhi yatakhatamu faraantii wuu gashanayaa oo faraanta yacni wuu gashan karaa wayalbasu اlhimyaana boorsadaas marka ama kolaygaas lacagta iyo waxyaabaha muhiimkaa lagu ritana dhexda wuu ku xidhan karaa ayb oo iyadu inkastoo marka ziina iyo waxa ay ku jiraan haddana wuxuu leeyahay marka caطaa bnu abi rabax waa la ogolyahay qaala bnu cabdilbar ajaaza dalika fuqahaءu اlamsaar وأجاaزوا caqdahu إida lam yumkin إdخاalu bacضihi fي bacضi وlam yunqل can أxadi karاahathu ilaa can iبni cmar وcanhu jawaazhu baashaa marka lacagta iyo lagu rito in dhexda lagu xirto wax karaahadeeda laga soo guuriye ma jira ibni cumar maahane isaga laftirkiisana waxaa laga soo guuriyey riwaayo kale inay bannaan tahay marka waxaa xoog badan oo loo badan yahay inay bannaan tahay وضاafa بن cmra radيa الlaahu canهuma wahuwa mxrimu isagoo xarman waqad xazma calىa baطnihi calooshiisa isagoo ku xiray bihawbin maro walam tara caaئiشhatuna ma aynan u arkin bitubaani tubaanka ba'san wax dhibaataa liladiina kuwa yarxaluuna raraya howdajahaa howdajkeeda kuwii raraayey wax dhibaataa uguma aynaan arkin qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf wahuwa alfiryaabiyu qaala xadaanaa sufyaanu huwa athawriyu can mansuurin can saciid bni jubayr qaala kaana bnu cumara radia allaahu canhuma ibnu cumar wuxuu ahaa yaddahinu inuu subkanayey bizayti saliid inuu ku subkanayey fadakartuhu liibraahiima ibraahim baan u sheegay qaala waxa uu yidhi maa tasnacu biqowlihi warkiisa maxaad ku falaysaa yani hadalkan marka waxbaa u dhaxeeyo wuxuu arkay ibnu cumar wuxuu yidhi ibnu cumar wuxuu ku subkan jiray saliid fadakartuhu liibraahim waxa hadalkan dhahay waa mansuur ibnu lmuctamir ibraahim baan u sheegay qisadaas ibraahimu naqaaci waxa uu u sheegayna waa maxayna wuxuu u sheegay waxay ahayd ibnu cumar wuxuu diidi jiray qofka muxrimkaa inuu qabla alixraam barafuun intou marsado barafuunkaas bacda alixraam uu ka muuqdo waa diidi jiray arrintaas waa marka arrinta uu u sheegay ibraahimu naqaci ibraahiimna markaa waxa uu yidhi maa tasnacu biqowlihi warkiisa maxaa ku falaysaa warka ibnu cumar maxaad ka rabtaa muxuu ka wadaa yacni markaa hadalka ibnu cumar maxaad ka rabtaa ood ka doonaysaa ood ku samaynaysaa rasuulkii baaba loo mariyey qabla alixraam bacda alixraamna raadkiisa uu ka muuqday sida ay caaisho tilmaantay marka haddaad xadiidkii rasuul ka haysato ibnu cumar warkiisa maxaa ka rabtaa wala meeshaas marka macnaheeda saas ibnu xajar wuxuu yidhi yushiiru ilaa maa bayanilaa maa bayantuhu wain kaana lam yataqadam ilaa dikru اlficli sidaa marka uu soo caddeeyena waa tan uu meeshaa qowluhu yadahinu bizayti waxa uu ku sheegay oo ibnu cumar baa waxaa laga wariyey inuu yidhi laan uطlaa biqaطiraanin axabu ilaya min an ataطayaba uma usbixu muxriman in la imariyo daamur ama yacnii laami yaan ka jecelahay inaan isbarafuumiyo kadib aan soo tooso anoo muxrim ah oo soo waaberiisto caaishaa marka arrintaa ku inkirtay ahar marka wuxuu keenay halkan marka waqad rawaa saciid ibnu mansuur min ariiqi cabdillaahi bni cabdillaahi bni cumar wiil cabdullaahi bni cumar oo dhalay oo waxaa jiri jiray la yidhaha cabdullaahi isagana magaciisa ana caaishata kaanat taquulu caaisha waxay dhihi jirtay laa ba'sa bian yamasa tiiba cinda alixraam qofku markuu xarman rabo inuu barafuun taabto wax dhiba mala waa qabla alixraam hadda ogowna waa qabla alixraam ogow qaala waxa uu yidhi fadacowtu rajulan nin ayaan u yeeray buu yidhi marka ibnu cumar wiilkiisaa dhahayo wa ana jaalisun anoo fadhiyo bijanbi ibni cumar aabbihiis aabbahay ibni cumar anoo la fadhiyo ayaa nin u yeedhay fa arsaltuhu ilayha caaishaan u diray waqad calimtu qowlahaa waxa ay dhihi doontana waan ogaayey qowlkeeda walaakin axbabtu an yasmacahu abii laakiin waxaan jeclaa aabbahay in dhegtiisa ay ku dhacdo ou maqlo xadiidkan fa jaaanii rasuuli ninkii aan dirsaday baa ii yimid faqaala waxauu yidhi ina caaishata taquulu caaisha waxay leedahay laa ba'sa biiibi cinda alixraam wax dhiba male barafuunka marka qofka uu xarmanayo agteeda fa asib maa badaa laka intaad doonto ka asib intaadan xarmanin in allaale intaad doonto diib iyo barafuuna ka asib qaala waxa uu yidhi ibnu cumarna waa maqlaa markaas fasakata ibnu cumar ibnu cumar waa iska aamusay marka ibnu cumar wuu iska aamusay wakada kaana saalimu bnu cabdillaahi bni cumar ibnu cumar wiilkiisa kale saalimna ee fuqahada ka mid ahaana sidaasu ahaa yukhaalifu abaahu wa jaddahu fii dalika lixadiidi caaisha wuxuu ku khilaafayey aabbihiis iyo awowgiis ayuu mas'aladan ku khilaafsanaa yani saalim aabbihiis cabdullahi bni cumar ah iyo awowgiisa cumar bnu lkhadaab ah ayuu ku khilaafay mas'aladan muxuu u khilaafayna lixadiidi caaisha xadiidka caaisha darteed idan marka xadiidka rasuulka dartiis dad waaweyn oo ajilla a waa loo khilaafi karaa dhibaataa ma aha qofka weyn ee qadar kalena inuu ka xanaaqa ma aha waxaas maadaama dadka afhaamtooda isku mid ooweyna fahamyada dadku aanu isku mid ahayn waxa ay dadka arkaayaan aynan isku mid ahayn cilmiga meelaha ay ka kala qaadanayaan aynan isku mid ahayn ninka caalimka marka waxaa la rabaa ardaygiisa haddii mas'alo uu soo arko oo isaga xadiidka nebiga la noqoto yacnii ku arko inay saa si tahay qofka marka caalimka ama qofka sheekha ama waalidka inuu ku dhiba ma aha marka qofka qanaacadaada diinigaa ka tag aniga dartay igaga tag inuu yidhaahdo maaha faraha inuu see haddii marka isagu xaqa u caddaadana inuu qaato haddii weli xaqii aanu u caddaanina inuu baaro wax dhibaataana male in layiskhilaafo taasoo kale haddaan la isdilaynin dadku laakiin beryahan dambe inay isdilaan iyo inay iscaayaan iyo iyo yacnii qofku waxaa weeyaan markuu mas'alo laga yaabaa marka in mas'alo si ula muuqato isaguo marka xadiid ama aayadii wax uu u haysto waxaa laga yaabaa qofkii kale ka cilmiga badnaayey wax ka faa'iidaysanayey ee isagu aan sidaas arkin waxba ma ogaba inuu yidhaahdo ama mubtadic meel taagan waayo inuu iska yidhaahdo cilmigu marka saas ma ku barakoonayo faa'iidana marka cilmiga qofka uga gaari maayo taas marka dhexdhexaadaa la rabaayo shaykhulislaam ibnu taymiya kitaab la yidhaha rafculmalaam can ila'imati alaclaam ayuu leeyahay majmuuculfataawaha ku dhex jirto marka macnihiisu waxaa weeyaan culummada hadday gafaan in la cudur daaro gefkana aan lagu raacin culummada marka gefkooda laba qolaba dhibow u yahay qolo iyagu marka yacnii sidii rasuul oo kale ka dhigto magafayaal oo gefkoodii xataa ku raacayo dadka qaarkood baa waaa laga shee waxay yidhaahdaan markaad masaladii u sheegto u sheegto xadiidku sidaan waayo tiraa waxaa laga yaabaa inuu yidhaha aniga iska keydaa imaam hebel hadduu naarta galeena waa la gelaa inuu ku yidhaahdo maxaa kaa khuseeya adii qof naar haddii uu gelaayo adii taadaa ku dhibayseen ma ogid miyaa ilaahay inuu leeyahay yawaddu lmujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniihi wa saaxibatihi wa akhiihi wa fasiilatihi alatii tu'wiih waman fi اlardi jamiica uma yunjiih qolo kalena iyagu cagsi waayo oo culummadii gafkoodii markay arkaan iyo qaladkoodii yaa laga yaabaa inay culamo cays iyo meelahaas u xuub siibtaan dadkaas iyaguna marka waxaa weeyaan khayrka iyo barakadu waa ka dheertahay sida saxdaana waxay tahay inaan qaladkiina cidna lagu raacin dadka ahlu cilmigana aan la dacninin aan lagu durin qalad ijtihaad ku yimid ayb marka sidaasuu ibnu ibraahim marka wuxuu yidhi maa tasnacu biqowlihi qowlkiisa maxaad ku falaysaa xadiidkii nebigaba haddii uu yaallo waayo meeshaan qaala xadaanii اlswad wahuwa alaswad ibnu yaziid annakhaci weeyaan ibraahim abtigiisu ibraahim annakhaci can caaishata radia allahu canha qaalat kaannii anduru waxaad ma moodaysaa inaan arkayo ayay tihi yacni siday u hubto waayo yacni siday waay u taxqiijisay arrintaa ay u hubto kaannii anduru waxaad ma moodaysaa inaan fiirinayo ilaa wabiisi diibi barafuunka raadkiisa inaan arkaayo yacni dhaldhalaalkiisa fii mafaariqi rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga meelihii timaha timaha ama yacnii wejiga meelihiisa kala jeexjeexmo ay timuhu timuhu ka kala rogmaan fii mafaariqi rasuuli illahi sal ly slam nebiga timihiisa meelaha ay ka kala baxaan ay ka kala rogmaan dhexdeeda inaan uga jeedaad mooddaa diibka wa huwa isaga oo muxrimun muxrima xaalatu ixraam ku jira xadiidkanna marka waa midka kala saarayo wuxuu tilmaamayaa nebigu barafuunka raadkiisa inuu ku yaallay isagoo muxrima marka laba xaalad weeyaanoo qabla alixraam barafuun uu soo marsaday dhib male hadduu kugu sii yaallo ka bacdi inaad iska dhaqda shardi maa laakiin bacda alixraam barafuun ma bilaabi kartaa maya taas isaga waa xaaraam ayb oo nebiga sala allahu calayh ali wasalam wou reebay masaladan marka bacd almadaahib sida maalikiyada iyo a'immada qaarkood waxay qabaan oo ay leeyihiin xadiidkan marka ta'wiil iyo meelo wax meelo kale la aadayaan oo waxay leeyihiin taqdiim iyo ta'khiir baa ku jiro xadiidkan oo waxay ahayd nebigu intuu barafuun ismariyo haweenkiisa markaa yacnii uu jimaaco ayuu ka qubaysan jiray markaas kadib ayuu ixraamka samay jiray marka haddii barafuunkii laga qubaystana daraadkiisii meesha maba ku ool lahay marka taqdiimkaas iyo ta'khiirkaasna asal maaha bal axaadiidku waxay tilmaamayaan intaanu ixraamanin ka hor in barafuunka loo mari jiray ayb kulligood marka xaafidku aad u naqdinayaa meelahaas oo dhan maalikiyada qaarkood waxay dhaheen camalu ahlilmadiina fuqahadii reer madiina sidan way khilaafsanaayeen bay dhaheen taasna marka waa naqdiyey oo watucuqiba bima rawaahu النasaaئiyu min طariiqi abi bakr bni cabdiلraxmaan bni اlxaariث bni hishaam ana sulaymaana bna cabdilmelik lama xaja jamaca naasa min ahli اlcilmi minhum alqasim bnu muxamed wakhaarijaة bnu zayd wasalim wacabdullaahi ibna cabdillaahi bni cumar wacumar bnu cabdilcaziiz waabubakr bni cabdiraxmaan bni اlxaariث fasa'alahum can اtaطayubi qabla alifaadati ifaadaha ka hor ilaa barafuun la marsan karo fakuluhum amara bihi wow amray kulligood waa bannaan yahay dhahay فهؤلاء فقهاء أهل المدينة ومن التابعين قد اتفقوا على ذلك فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافهم فقهadii مdينة waa kuwaana waa banaan yahay bay leeyihiin aawe marka reer mdينة see loo dhahayaa marka way khilaafsan yihiin camalkan qال xdثnا cبدالله بن يوسف qال أخبرnا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه can caaئiشhaةa radي الlaه canha زawji النabiyi salى الlahu عalيه alي waslama qaalat kuntu waxaan ahaa uطayibu inaan barafuuminayo rasuula الlahi sal ه slm nebiga liإxraamihi liأjli إxraamihi xarmashadiisa darteed xiina markii yuxrimu uu xarmanayo walixillihi xalaaloobidiisa darteedna waa u barafuumin jiray qabla an yaطuufa bilbeyti kacbada intuunan dawaafin ka hor yani waxay leedahay nebiga waan udgin jiray inta uunan xarmanin ka hor sababta waa maxay xarmashada darteed baan u udgin jiray oo barafuunka ugu mari jiray walixillihina waxa ay tahay markuu xalaaloobayana waa u marin jiray barafuunka xalaaloobidda darteed qabla an yaduufa bilbeyt intaanu kacbada dawaafin taasina waa maalinta tobnaad maalinta tobnaadka xajku wuxuu leeyahay laba taxallul laba taxallul ayuu leeyahay altaxallulu اlasqar iyo altaxallulu alakbar kan asqarka waxaa weeyaan maalinta tobnaadka jamrada marka la tuurto jamratulcaqaba la tuurto ee qofka uu xiirto wax kasto waa u xalaal ilaa naag maahani xaaskiisa uma galmoo kara laakiin inta kale waa u xalaal taas marka waxaa la yidhahdaa taxallulu اlasqar dawaaful ifaadaha markuu sameeyo maalintaa markuu sameeyana naagtii xataa xalaalay u noqona taxallul akbar waay kaas marka caaisha waxay ka wadaa walixillihi qabla an yaduufa bilbeyt dawaafkii xajka waay dawaaful ifaadaha intuunan samaynin ee dhagaxiina uu tuurto kabacdi ayaan u barafuun u marin jiray ayay leedahay marka markaa barafuunka loo marinaayo waa intuunan dawaafka aadin weli muxrim miya mase muxrim maaha waa muxrim weli oo ixraamkii kulligiis kama dhammaanin weli waxbaa u dhiman oo inuu xajkii yacni dawaafulifaadihii inuu sameeyo markaasoo ixraamkii kulligiis ka faaruqaa qofka qaacida fiqhiya marka meeshaan laga qaadanaa muhim ah oo ibnu xajar meeshaan uu ku dhigay qaacida fiqhiya usuuliya qaacidadaa marka waxay tahay kaanada kaana istimraar iyo daa'im ahaansho miyay faa'iidaysaa mase maya halkaanu marka masaladaas uga hadlo uga baxdiyo wuxuu yidhi ayb wastudilla biqowlihaa kuntu uطayibu qowlkaas waxaa loo deliishaday calaa anna kaana lafdiga kaana la yidhaah laa taqtadi takraara soo noqnoqosho ma faa'iideynayso liannahaa lam yaqac minha dalika ilaa maratan waaxida maxaa yeelay caaisha qisadan hadda ay leedahay kuntu udayibu kaanay isticmaalaysaa feeri hal mar layna samaysin laba mar iyo saddex mar ma samaynin maxaa yeeley nebiga meeqo maruu xajiyey hal maruu xajiyey qisadan ay ka hadlaysana waa xajatulwadaac xaj labaad iyo mid saddexaad rasuulka ma samaynin haddana maca daalika waxay isticmaashay kuntu marka kaanada hal tufiidu اlistimraara wاtakraara ma keenaysaa xadiidkan wuxuu tusayaa inaynan keenaynin waqad saraxat fii riwaayati curwa canha biأna dalika kaana fii xajaةi اlwadaac inay ahayd kama sayaأti fii kitaabi اlibaas kada اstadala bihi الnawawiyu fii sharxi muslim saas u deliishaday watucuqiba waa la tacqiibiyo marka waxaa la yidhi biأna اlmudacaa takraaruhu inamaa huwa اtaطayubu la lxraam shayga soo noqnoqoshadiisa la sheeganayo waxaa weeyaan waa barafuuminta ee ixraamka maaha ixraamkama soo noqnoqonin waa la ogyahay laakiin barafuun umarintaa soo laalaabatay walaa maanica min an yatakarara atadayubu liajli اlixraami maca kowni اlixraami marata waaxidata walaa yakfaa maa fiihi warkaan laftirkiisa ixraamkii ma soo noqnoqon ixraamkii lagama wado ee tadayubkaa laga wadaa tadayubkana ma uu soo noqnoqdaa warbaa warkaas mar toosan maaha laftirkiisa maxaa yeele muxuu soo noqon karaa hadduu u bato hal mar ama laba bisil laba mar maa marka takraar ugu soo looga faa'iidaysan karaa wa qaala الnawawiyu fii mowdicin aakhar imaamu nawowi meel kale wuxuu ku yidhi mas'aladan almukhtaaru sida la doortay annahaa laa taqtadii takraaran wala istimraaran kaanadu ma keento istimraar iyo takraar sida la doortay saas waa yidhi wakada qaala alfakru fi اlmaxsuul wajazama bnu اlxaajib biannahaa taqtadiihi ibnulxaajib oo usuuli weyn ahaa luqawina ah wuxuu leeyahay isaga way keenaysaa takraar qaala waxau yidhi walihaada istafadnaa min qowlihim kaana xaatimun yaqri dayf ninkii xaatim la dhihi jiray cadi bnu xaatim aabihii xaatim nin martida sooro ahaa jiray marka la yidhaha maxaa laga qaadanana inay arrintaas ka soo noqnoqotay dhowr jeer ee hal mar ninkii marti sooro kaana yaqri dayf ma la dhihi karaana ma la dhihi karo ana dalika kaana yatakararu minhu wa qaala jamaacatu min almuxaqiqiina culimo marka muxaqiqiina waxay dhaheen inahaa taqtadi takraara duhuuran kaana haddii aad aragto soo noqnoqoshay keenaysaa duhuuran sida daahirka ah waqad taqacu qariinatun tadullu calaa cadamihi marmarna kaana inay meeshii taallo haddana takraar aysan keenina dhici karto liqariinatin maa qowlkaanaa moodaa marka inuu dhow yahay ibnu daqiiqilciidna ixkaamul axkaamka cumdaha sharciisa waa ku baxfiyaa marka in la yidhaha kaanadu asal waxay u leedahay takraar marka ay takraarka ka baxaysana qariino waa in la hayaa ayb laakin yustafaadu min siyaaqihi lidalika almubaalagatu fii ihbaati dalika laakiin xadiidkan markaan fiirinno waxaa laga faa'iidaysanaa mubaalaqa un walmacnaa macnuuna waxaa weeyaan annahaa kaanat tukariru ficla اtaطayubi low takarara minhu ficlu اlixraami lima طalacat calayhi min isticbaabihi lidalika macnuhu waxaa weeyaan haddii nebigu ixraamkiisu uu soo noqnoqo lahayna sidaasoo yeeli lahayd maadaama nebiga inuu jecel yahay ay ka aragtay sooma aragti m macnuhu marka saas baxdigan marka calaamay meeshaan kaanada waa baxdi fiican wax badan isku keenay aqwaal badan oo culummado laga yaabo haddaad kitaab u raaraadisid xoogaa ku dhibi lahayd ayuu meeshaan kusoo jamciyey hadhowna markaa de marka masaa'il waxaa dhici karta inay ku xirnaato qaacidadan oo bacdi lmaraad matala waxaa dhici karta shay in la yidhaha sunna muakada sunno mu'akada waayo iyo ma aha laysku qabto meeshaa marka waxaa la imaanaysa nebigu waa daa'imin ma daa'imin qof baa marka kaana ayuu keensanayaa kaanadaani waxay faa'iideynaysaa istimraar iyo daymuuma ayuu dhahayaa marka baxdigii kaanadan waa loo baahanaa marka ayb xadiidka waxaa kaloo loo deliishaday wastudilla bihi cala istixbaabi اtadayubi cinda iraadat اlxraam qofku markuu xarmanaayo waxaa sunnaha inuu barafuun ismariyo wa jawaazi istidaamatihi bacda alixraam wajawaazu istidaamatihi diibka inuu daa'imi karo joogto ahaan karo bacda alixraami xarmashada ka bacdi wa annahu laa yaduru baqaa'u lownihi wa raa'ixatihi midabkiisa iyo caraftiisu inay baaqi ahaatana dhib uma keenayso wa inamaa yaxrumu waxaa xaaraama ibtidaa'uhu fi lixraami ixraamka inuu ku dhex bilowdo wa huwa qowlu ljumhuur weeyaan kaasna aqwaashii khilaafsanayd iyo jawaabaheediibuu galay ka bacdi halkaa ka adkayso baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man ahalla qofkii xirtay xajkii ama cumradii ku qayliyey mulabbidan isagoo tintiisa dhejiyey mulabbidan isagoo tintiisa dhejiyey yacni tinta maxaa loo dhejinayaa waxaa loo dhejinayaa maadaama uu ziino iyo saliid iyo subkasho iyo uu ka dheeraanayo ayaa wuxuu samayn jiray rasuulka xabag iyo waxbuu tinta marin jiray mararka qaarna malab ayuu marin jiray si tinta ay isugu soo ururto oo aynan uga kala firdhannin oo hadhow markaas yani shallo uusan ugu baahnin mar walba ayb mulabbidan isagoo dhejinayo qaala xadaanaa asbaqu wa huwa asbaqu bnu lfaraj ibni saciid الأموي الفقيه المصري أبو عبد الله ثقة ماaت مستترا أياaم المحنة ninkan marka waa ثiqa فaqيih weeyaan wuxuu dhintay maalmihii mixnada ay socotay isagoo isqarinaya mixnada marka waxay ahayd mixnada waxaa laga wadaa waktigii khulafadii cabaasiyiinta qaar ka mida ay dadka ku imtixaani jireen weliba culummada ay ku imtixaani jireen qur'aanka kalaamullaahi miya mase qur-aanku makhluuq miya mase makhluuq maahana waa kalaamullaahi markay dadka ku imtixaani jireen oo iyagu waxay rabeen marka in la yidhaha qur-aanku kalaamullaahi waa qur-aanku waa makhluuq in la dhahay rabeen sida annagana loo abuuraa qur-aanka loo abuuray ilaahayna kama imaanin xaggiisa sidaasay rabaan inay dhahaan culimmadii marka waa intii ugu waaweyneed oo dhan waa diideen waxaas waa ku diideen weliba marka imaam axmeda ugu weynaa rag dadkii ku diiday loo dhibaateeyey muddo u xirnaay ilaa markii dambe ilaahay uu ka badbaadiyey oo sunnadii ay daahirtay wahaakada dad badanna waa ku dhinteenba waxaa ka mid ah dadkii lagu dilay mixnada nucaym ibnu xamaad alkhusaaci shaykhu limaam albukhaari intay dileen ayay weliba waxay yidhaahdeen lagumana tuka karo mana la dhaqi karo sidiis in yani gaalahaanay ka ictiqaadsan yihiin dadkii markaa xabsiga ku dhintay waxaa ka mid ahaa alimaamu albuwayti saaxibu alimaami shaafici ardaygii imaamu shaafici markuu shaafici dhintayna booskiisa fadhiistay ayaa ka mid ahaa isagoo silsilada ku xiranuu dhintay silsiladda mixnada marka taas waay dadka marka waxay samayn jireen qaallin lagama dhigaayo ninkii qur-aanka kalaamullaahi waayo ninkii dhaho oo sifa min sifaatillaahi waa qaallin lagama dhigaayo mudaris ma dersi inuu dhigo looma ogolaanaayo fadwo looma ogolaanaayo wax loo ogolaya male arsaaqda baytulmaalka laga bixiyo oo dadka ahlucilmiga la siiyo la siin maayo waxaasay ku cabiidin jireen dadka marka dadkii marka saddex noocay ahaayeen de kuwana kuwa u ololeynayayba ahaayeen mixnada kuwana waxay ahaayeen dadkii diiday oo loo dhibaateeyey qolo saddexaadna waxay ahaayeen qolo iyagu ruqsada iska qaadatay qaateen qalbigana caqiidadii saxiixa ku haystay afkana iska waafaqay nimankaas oo marka waay leeyihin waxay ka qaateen man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inun biliimaan marka imaam axmed isaga dadkii dadkaas dhexe oo ruksadaas qaatay waa diidi jiray wuxuu dhihi jiray haddaynan iyaga ruksada qaadan lahayn oo culummadoo dhan ay soo istaagi lahaayeen ma'muun kuma uusan dhaceen inuu laayo dadka intaasoo culummo ah laakiin qaarna markay rukso qaadasho galeen qaar kale inuu dhiirado waxyaabaha keenay ka mid ahayd bay dhahayeen ninka ayuu dhihi jiray ninkan marka asbaq ibnulfaraj dadkii marka dhuumo jiray oo isqarin jiray buu ka mid ahaa hadda marka fiiri bani aadamka haddii caqiidada ama fahamka uu ka wareero wax aan ilaahay iyo rasuulkiisa dadka ku imtixaanin buu dadka ku imtixaanaya fakeray keensadeen qur-aanku waa makhluuq iyadaasaa marka gaalnimadii iyo islaamnimadii lagu xiraan ninkii dhahana waawaa makhluuq yihaahdana waa muslim kii kalaamullaahi waayo dhahana waa mushabbih gaal qur-aanku waa makhluuq nebigana dadka nebigana ma dhihin ilaahayna ma dhihin saxaabadii kuma ijmaacin wax cusub mixno marka hor leh ayay ahayd zaman walbana marka waxaa jirta mixnad haddaad u fiirsato allana uusan sheegin qur-aankii aan ku soo aroor sunnadii qur-aankii aan ku imaanin sunnadii ku imaanin dadkii lagu imtixaanaya bacdu naas marka dadka sheikh hebel ka warran aan isleeyahay maxaad ka qabtaa shiikaas haddaad waafaqdo waa waa fiican tahay haddaadoo waafaqin oo tiraahdo shiikaas saasna waa ku fiican yahay masaa-ishaanna waxbaa kaga khaldan waxaa laga yaabaa marka in la yidhaha ninkan waa mubtadic ha la gooyo waxyaabahaasoo dhan marka waxay ka samaysan tahay waa mixnooyinka aan qur-aanna ku soo degin sunnana ku imaanin alxaafid ibnu diziil imaam la dhihi jiray alxaafid ibnu diziil qarnigii yacnii juska labiyo tobnaadu ugu tarjamay imaamu dahabi siyarka alxaafid ibnu diziil baa waxaa lagu yidhi ibn abi abu xaatim abuu xaatim alraazi xalqadiisa dadka marka uu xadiid iyo wax u sheegaayo waa imtixaanaayo wuxuu weydiiyaa yacni maxaad aaminsan tahay markaasuu wuxuu yidhi isaga markaa abuu xaatim imaamun wuxuu yidhi abuu xaatim waa nin imaam ah laakiin waxa uu yidhi amaa naxnu annaga waxaan arkaynaa buu yidhi alimtixaanu diinu اlkhawaarij imtixaanka dadka lagu imtixaanayo waxaan arkaanulislaam iyo arkaanuliimaan aan ahayn dadka in lagu imtixaano waa diinu lkhawaarij buu mara buu yidhi ninkii fadhiista xalqadeenna ee ahlu sunno ah khayru ka maqlaa buu yidhi falilaahi alxamd ninkii bidco iyo wax ay ku jiraanna isagaaba naga maqlaayuu yidhi wax dhibo khalaas wax la imtixaana marka adig maxaad aaminsan tahay adna maxaad rumaysan tahay adig maxaad rumaysan tahay maba loo baahno qaali iyo waxaas waa dhici kartaa inuu u baahdo nin wax kala saaraayo xugun iyo wax kaga xiran yihi laakiin nin hadda caami abaaba raadinayaba bihi iyo laka isaga kala daran tahay waxaa laga yaabaa yacni qur-aanka akhriskiisa inuu dhibaayo afar iyo toban jir shan iyo toban jiraa dadka imtixaanayo caqiidadoodu imtixaana hadhow buu tasniif ku samaynaa dadka tarbiye fiican maaha tarbiyadaas ayb qaala xadaanaa asbaqu qaala akhbarana bnu wahbin wahuwa cabdullahi bn wahb almisri can yunus can ibni shihaabin can saalimin can abiihi radi allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan maqlay yuhillu isagoo talbiyadii ku qaylinayo mulabidan xaal uu yahay mid madaxiisa dhejiyey oo xabag iyo wax ku dhejiyey ayb abu daawuud wuxuu warinaya isaga min ariiqi naafic can ibni cumar annahu calayhi الsalaatu wasalaam labada ra'sahu bilcasal nebiga madaxiisa ayuu isku dhejiyey wuxuu iskula dhejiyey marka malab malabka waa adagya haddaa tinta mariso tintaa waa isku soo ururaysaa soo maha baabu lihlaali cinda masjidi dilxulayfa masjidka dilxulayfa agtiisa soo yacnii ku dhawaaqidda xajkii ama cumradii lagu dhawaaqo xukunkaa caddayntiisiibuu u baabiisa oo ninka madiine ka soo xiranayo xaj ama cumro masjidka dilxulayfa inuu ka xirto agtiisa qال xdثna علي بن cبداللahi وهuو الmdيني qال xdثna سفyاn qال xdثna موسى بن cقبة qال سمعت سالم بن cبداللahi qال سمعت بن cمر رضي الله عنهma x وxdثna cبداللahi بن مسلمة عن mالك عن موسى بن cقبة meehaas isaga soo dhaca عن سالم بن cبداللahi أنه سمع أbاه يقuل maa ahalla rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu ma soo ma uunan xajkii iyo cumradii ma uunan ku qaylinin talbiyadooda ilaa min cindi ilmasjidi masjidka agtiisa ma ahane yacnii masjida dilxulayfa ayuu u jeedaa masaajidka dilxulayfa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu xarmanayo intuu ka xarmaday axaadiidtu waa dhowr waxyaabooday sheegeen qaar waxay sheegeen masjidka agtiisa qaar waxay yidhaahdeen cinda albaydaa meesha baydaa la yidhaahday bannaanka ah ayuu nebiga ku xarmaday axaadiidta qaarna waxay yidhaahdeen markii uu hashiisa fuulay oo uu hashiisii ka sara maray ayuu xirtay xajkii saddex riwaayo waa cinda almasjid xiinama istaqallat lahu xiinama istawaa calaa raaxilatihi markuu ka kor noqday cinda albaydaa saddex riwaayo waa ibnu cumar asaga midda baydaa waa diidi jiray oo wuxuu dhihi jiray haadihi albaydaa allatii takdibuunahaa calaa rasuuli illahi sal l slam baydaa'dan nebiga aada ugaga been abuuranaysaan iska dhaafo dhihi jira rasuulka ma uunan xarmanin kama uunan xarmanin ilaa cinda almasjid uu ka xarmado ayuu dhihi jiray laakiin intaba waxaa jamciyey riwaaye ibnu cabbaas wuxuu yidhi waqad azaala alishkaala waxaa ishkaalka zuuliyey maa rawaahu abu daawuud wاlxaakim min طariiqi saciid bni jubayr qultu libni cabaas cajibtu liikhtilaafi asxaabi rasuuli illahi sal l slam fii ihlaalihi waxaan la yaabay buu yidhi nebiga asxaabtiisa nebiga xarmashadiisa say iskugu khilaafeen fadakara alxadiida ayuu sheegay fiihi waxaa ku jirtay falamaa sallaa fii masjidi dilxulayfa nebigu markuu masaajidkaa ku tukaday rakcatayni laba ragcood awjaba min majlisihi ayuu marka xirtay xajkii ku xirtay faahalla bilxaji buu ku qayliyey xiina faraqa minhaa markuu salaada dhammeeyey fasamica minhu qowmun markay meeshaas maraysa dadaa maqlay marka faxafiduuhu way ka xafideen marka labadii ragac markuu tukaday kadib ayuu xirtay dadaa maqlay marka way ka xifdiyeen uma rakiba waa fuulay nebiga gaadiidkiisii buu raacay falama istaqallat bihi raaxilatuhu markay la kacday neefku markuu la istaago la kacay waadraka dalika minhu qowmun dad baa marka meeshaa kusoo gaaray nebiga oon hadaayo arkaynin lam yashhaduuhu aan xaadirin fi lmarati اluulaa fasamicuuhu way maqleen xiina daaka yani meeshaa agteeda ayay nebiga uga maqleen asagoo labayk allaahuma labayk dhahay faqaaluu waxay dhaheen qoladaa dambe marka inamaa ahalla nebigu wuxuu xirtay xajka uu ku qayliyey xiina istaqallat bihi raaxilatuhu waxay ogaayeenay sheegeen uma madaa nebiga waa sii socday falamaa calaa sharafa albaydaa albaydaa meesha la yidhaha buurteeda korkeeda markuu gaaray ahalla haddana talbiyadii buu nebiga sameeyey waadraka daalika qowmun qowm ayaa meesha kusoo gaaray lam yashhaduuhu aan xaadirin markii hore labadii maray hore fanaqla kulu axadi maa samica qolo walba waxay maqashay bay soo werisay wainamaa kaana ihlaaluhu laakiin nebiga xarmashadiisu waxay ahayd koowgeeda fii musallaahu meeshii uu ku tukaday weynullaahi ilaahay baan ku dhaarteen markaa midda ibnu cumarna uu sheegaayo masaajidka uu nebiga ku xirtay uu dhahayo xarmashadiisa awalkeeda meeshaasay ahayd laakiin ninkii yidhi baydaa buu nebiga ku xarmadayna qalad ma sheeginoo talbiyadiibuu markaas maqlay isaga kii kalena sidoo kale waxyaabo badan marka waxaa dareemaya marka habka wax loo soo guuriyo khilaafka iyo fahamka waa kala bedeli karaa ayb marka xadiidka sidaas weeyaan marka tarjamada isaguna marka imaamu albukhaari wuxuu jasmiyey cinda almasjid nebigu inuu ku xarmaday sidaasaana marka ay tahay baabu maa yalbasu almuxrimu min ahiyaab baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yalbasu uu labisanayo almuxrimu muxrimka min ahiyaabi dhar ah qofka muxrimkaa dharka uu labisanayo waa maxay qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa maaliku can naaficin can cabdillahi bni cumar radia allaahu canhumaa ana rajulan qaal ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah maa yalbasu lmuxrimu muxrimku muxuu labisanayaa min ahiyaabi oo dharka ah qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi laa yalbasu lqumusa qamiis ma labisanayo khamiis marka waxaa loo jeedaa wax allaale wixii jirkaaga tolmadiisa lagu qiyaasay marka khamiiska waxaa noqonaya kan khamiiska aan u naqaano foobka ah maxaa yeele waxaa lagu cabiraa gacmahaaga iyaa lagu cabiraya qoorti iyo meelahaas shaatigana waa noqonayaa shaatiga maxaa yeele shaatiga waxaa lagu cabiraa jirkaaga gacantaada hadda cabirkan waa cabirkii gacanta makhiid marka kaasaa laga wadaa dadka qaara waxay u fahmaan marka la yidhaaha qofka muxrimkaa dhar makhiid ama labisanayo dhar walba oo dun la mariyey buu u qaadanayaan xataa marada haddii darfaha laga harqaamo dhinacyada haddii laga harqaamo waxaa wuxuu leeya ma dhar la tolay waayo dharkaanu leeya saas ma aha makhiid fuqahadu waxay u yaqaanaan wixii jirkaaga lagu qiyaasay oo marka la goynayo lagu cabiray alqumus marka waxaa soo gelaayo looga qiyaastay wax walbo oo makhiid ah walal camaa-ima camaamadana ma labisanayo camaa-imtana waxaa looga qiyaastay wax allaaleh wixii madaxa lagu daboosho cimaamad waa la reebay koofi waa la reebay wahaakada cimaamad hadday noqon lahayd koofi hadday noqon lahayd middaan qamiiska ku dheggan oo saa loo soo geliyey burnuska xadiidkaaba sheegi doono hadday noqon lahayd wixii marka lagu asturo madaxa waay ayaanu labisan karin waana nimanka ayb bilijmaac nimanka waa marka kan laga hadlayo ayb camaa-imta marka maxaa baxaayana wixii aslan madaxa aan dhar u ahayn wixii madaxa aan dhar u ahayn maxaa ka mid a dalladda marka mucallile dallad madaxay dabooleysaa hadhow ma la labiso kara ma maya dallad aslanba ma loogu talagelay madax in labis madax maaha iyada ayb waxaa la mida qofki inuu guri galo hoostiisa oo qofki inuu yidhaa madaxayga waa qarsoon yahay saqafkaan qarinaayo sax maaha saqafkan dhar maaha adiga aada labisatan shiicadaa marka xajka la tago waxaasoo kaley qabaan hulaadooda qaarkood baa waxay samaynayaan maryo yacni waxay samaynayaan basas kor ka faydan maahan wax kale ma raacayan waxay moodayaan marka baska maadaama uu daboolan yahay in madaxii ay daboosheen oo kale wala saraawiilaati saraawiilna ma labisanayaan ayb sirwaalka isagana dabcan wuxuu ku cabiran yahay lugaha iyo waxyaabaa qofkii maro waayo laakiin sirwaal inuu labista laa ba-sa xadiid baa sheegaya haddii uu go hoose waayo qofka inuu sirwaal qaato dantaa ku kalifa laa ba-sa walal baraanisa burnusna ma gashanayo burnus waxaa la yidhaha qamiiska iyo koofida isku tolan ayb maqaaribta ayaa xirtaan walal khifaafa kufna ma xiranayo kufna wax allaala wixii lugta lagu asturo ma gashanayo maxaa ka mida waxa lugta lagu asturo kufkaa ka mida waxaa ka mida iskaalsadii waxaa ka mida kabaha buudka kabaha buudka ma labisanayo intee marka xag u ah anqowga wax allaala wixii anqowga ka sarreeyo oo anqowga qarinaayo ma la labisan karo ninka ma labisanayo hadday kabana waxay doonta ha noqdaan ama sandal ha noqdo ama kaba buuda ha noqdaan ama waxay doonta ilaa axadun qof maahane laa yajidu aan helaynin naclayni laba kabood qof aan helaynin maahane laba kaboodoo u gashto waaye falyalbas ha labisto khufayni laba khuf ha labisto walyaqdachumaa ha ka jaro asfala min alkacbayni labada anqow hoostooda ha ka gooyo yani ciribta ha ka jaro sidii dacas oo kale marka ha ka dhigo meeshan baa marka waxaa isku hayo xanaabilada iyo jumhuurka xanaabiladu waxay leeyihiin xadiidkan walyaq haddii qof uu labisanayo qofka oo yacnii kaba dacasa uu waayo xadiidkan ibnu cumar wuxuu leeyahay ha ka gooyo ciribta ha ka jaro xadiid ibni cabbaas ayaa jiro isagana xajatulwadaac nebigu uu sheegay sidaanoo kale intaanoo kale u sheegay man lam yajid الnaclayni falyalbas اlkufayn ninkii aan laba kabood helaynin kuf ha labisto bis ha gooyo ma la dhihin xadiidkaa ibnu cabaas ma dhihin xanaabiladu marka waxay leeyihiin midkaasaa dembeeyey midkaana horeeyo kan dambaa la qaadanaa oo naasikh ah midkanna waa la nasakhay bay dhahayaan jumhuurku waxay leeyihiin nasakh maahan lanna maxaa yeelay asal usuul fiqiga waxaa baxdi ah الزiyaadaة calى الnasi hal tuctabaru naskhan baabu naska marka laga hadlaya waxay leeyihiin rasuulka xadiiuu sheegay haddana xadiidkiibaa ayuu sheegay waxbuu ku daray ziyaadadaasi ma waxay tusaysaa kii hore inay nasakhayso mase naski ma ahano waa min baab bayaan iyo min baabi taqyiid اlmuطlaq iyo miyaa loo qaadanaya sida danbaa fiican labadan xadiid marka waxay leeyihiin jumhuurku kan ibnu cumarna nebigu sidaanu ku sheegay midkaa ibnu cabbaas ixtimaal waxaa dhici karta raawigu inuusan sheegin ixtimaal waxaa dhici karta markaa yacnii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaas inuunan sheegin isagoo ku gaabsanaya kan oo dadku inayba iska ogaayeen ay dhici karto ixtimaalaadkaas marka inta ay jiraan naskii in la sheegtaa maxoog badan ibnulqayim marka aadu wuxuu ugu gargaaraa isaga inaan la goynin oo wuxuu yidhaha xataa qofka oo la gooyo oo laga gooyo anqawyada hoostooda laga jaro idaacatulmaala ku sugan idaacatulmaal kuma sugna maxaa yeele sharcigaa amray waxaas marka waxay noqonayaan qiyaas ama yacnii ra'yi fii muqaabili nas naska iyadoo uu yaallana ra'yi la qaadan maayo cid allaale ciddii doontaha sheeg ibnu xajar marka baxdi buu ku sameeyey adilada ay mar waxay leeyihiin xanaabilada labada xadiid kan ibnu cabbaasaa xoog badan xagga tarjiixa kan ibnu cumar waa laga xoog badanyay ibnu xajar wuxuu yidhi taasaaba la yaab leh xadiidkan ibnu cumar wuxuu ku yimid sanad asaxulasaniid lagu tilmaamay fiiri marka waa maalig can naafic can ibni cumar waa see looga xoog badinaa marka asaxulasaniidi imaamu lbukhaari muxuu yidhi maalig can naafic can ibni cumar kan ibnu cabbaasna maba ku imaaninba sanad asaxulasaniid lagu sheegay sidaan marka waxaa fiican haddii kuf la labisanaayo in hoos laga jaro laga gooyo walaa talbasuu ha labisanina min ahiyaabi dharka shay-an wax shayga oo masahu ou taabtay zacfaraanun zacfaraan ow warsun ama warsi waraska waxaa weeyaan nabaad ama dhir midab midhaheedu lagu midabeeyo dharka oo midab huruud ah oo kala bixiso kaasna marka qofkii ma labisanayo xadiidkan marka waxaa lagu tilmaamay qofka muxrimka waxa uuna labisanaynin muxrimku waa nin ama naag hadday naag tahay iyada dhar allaala dharkay doontay labisan kartaa marka laga laga reebo naagta iyada waxaa laga reebay niqaabka iyo galofiska kuwaan la gashto gacmaha la geliyo oo rasuulka sal ll slam wuxuu yihi laa tantaqimu almar'atu almuxrimatu walaa talbasu lqufaazayni naagta xarman ma labisanayso golofis iyo niqaabna ma xiranayso niqaabku marka waa indhashareerka burqucna waa la yidhaahdaa niqaabku marka ma labisanaysa marka la leeyahay ma waxaa laga faa'iidaysanayaa wejiga inaynan daboolo karinba wejigeeda waa dabooli kartaa haddii niman iyo wax noocaas oo kale ay agteeda marayaan oo kale waxaa waa waxaa u bannaan marka inay wejigeeda daboosho waxayna ku daboolay khimaarkeeda ama jilbaabkeeda inay ku daboosho kala u bannaan jilbaabku marka see ugu daboolay waa soo daynaysaa sadbi saas oo kale caaisha radi allahu canha waxay tidhi kaana idaa mara calayna rakbu hadday jamaacadna soo marto min arijaali rag ah sadalnaa waxaan samaynaynaa sadli annagoo xarman marka wejiga ma daboolaysa lagama wadan markaasoo kale wejiga inay sadli ku samayso waa isaga waa u waa u bannaan yahay nebigana kama unan celi jirin laakiin waxaa la diiday waa maxay maro niqaab ah wejiga in lagu xiro oo burquca yacnii niqaabkuna waa kan gadaal haweenku ay ka xidhaan ama yacnii u samaysan in yanii la xiro keedaas marka jilbaabkeeda hadday saa isugu soo dayso intay ragga ay ka maraayaan kadibna si ay faydato sida fiican saas afdalka meeshaas marka laa tantaqibu almar'atu almuxrimatu nebigu markuu leeyahay waxaa laga qaadanaya niqaabka ama indha shareerku wax jiro oo diinka ka mida inuu yahay nacam oo ilaa haddii wax jiro ounan ahayn waxaa la dhihi lahaa marka hadday xarman tahay haddaynan xarmanayn bayaysa daboolin wejigeey sidaasaa naagta la dhihi lahaa dadka qaar marka culamaa usuu ah ayaa waxay yidhaahdaan wax niqaabku wax jiraba ma niman culamo isku sheegaayo masaare abaaberi waxay qoreen waxay yidhaahdeen naagta niqaabka xiran ee wejigeeda inay dabooshaa inuu waajib yahay u haysato iyo naagta xeebaha lagu dalxiiso iskandariyo taagan oo qaawan waxaa fadli badan taas qaawan say ku fadli badan taha leyihi markaas waxay yidhaahdeen tan niqaabka oon diin ahay inay diin ka dhiganaysaan middaasna inay qalad ku jirtay og tahay macsi inay ku jirtaan dadka noocaas u fakera marka dad madaxoodu dabagedisan yahay niqaab diin ka mid maaha yaa yidhina xadiidkan baaba laa tantaqibu almar'atu almuxrimatu markay xarman tahay niqaabka laga reebo fii kayri alixraam diinta ma ka mid yahay waa ka mid yahay xadiidkaaba caddaynaya xaggee ka keenay marka waxaan diin ahayn bay diin u malaysaa xaggee laga keenay dadka muslimiintaana niqaabku weligood waa yaqaaneen iyo naaguhu inay wejiga dabooshaan waxay yaqaaneen bay ahayd xataa madhabkeenna shaaficiyada yacnii haweenku bixadrati rijaal inay wejiga xataa daboolato waa ku qoran tahay kutubteenna marka dad haddana marka waxaa sheegana haddana inay niqaabkii ka dhigaan wax aan diin ka mid ahayn shubuhaad iyo wax lasoo araruuriyo wax anfacaya ma xadiidku wuxuu kaloo tilmaamay marka intii nin iyo naag waa naagtu niqaabka iyo qufaaseenka iska ilaalinay barafuunka nin iyo naagba waa ka xaaraan markii la xarmada ka bacdi isaga intan kale xadiidku uu sheegayna nimankaa iskale waxaan intan xadiidku uu sheegay marka nimanku saraawiil ma gashanayaan cimaamado ma gashanayaan madaxooda ma daboolayaan wamaa ilaa daalika mas'alo kale waxa ay tahay xadiidkan waxaa ku jirto ninkan rasuulku wuxuu su-aalay maa yalbasu almuxrimu ninka xarmani muxuu labisanaa jawaabta rasuulka sala allahu calayh ali wasal ya ya ciwaanka maaha xadiidka dhexdiisa ana rajulan qaala yaa rasuula allah maa yalbasu almuxrimu ninka xarmani muxuu labisanayaa buu nebiga su-aalay rasuulkana muxuu uga jawaabay waxa uusa xiro karin su-aashii jawaabta ugu waa kale labo meeshaas marka waxaa ku jira xikmad aad u cajiib badan qaala الnawowiyu imaamu الnawowi wuxuu yidhi qaala اlculamaa'u hada اljawaabu min badiici اlkalaami wa jazlihi liأnna maa laa yulbasu munxasirun faxasala الtasriixu bih imaamu الnawowi wuxuu yidhi jawaabtan jawaab badiica waaye hadal weyn weeyaan maxaa yeelay qofka waxa uunan labiso karin muxrimka ayaa kooban iyadaa marka la tirin karaa oo laga jawaabi karaa laakiin waxa uu xihan karo laga maanta dhan lama dhammayn kara haddii laga fiirsa marka faxasala الtasriixu bihi waama almalbuusu اljaa'izu shayga la labisto jaa-iskaa fagayru munxasirin wax koob maaya maaha faqaala marka nebigu wuxuu yidhi laa yalbasu kada intaa ma labisan karo ay macnuhu marka xadiidku muxuu ku tusaa wayalbasu maa siwaahu intaan laguu sheegay wixii ka soo haray waa iska labisan kartaa waxay rabaan ha ahaado intaha wa qaala albaydaawiyu su'ila camaa yalbasu faajaaba bimaa laa yalbasu su'ila camaa camaa yulbasu waxaa la labisanayaa la weydiiyey faajaaba bimaa laa yulbasu waxa aan la labisanaynin buu ku jawaabay liyadulla bililtizaam si iltizaam wax ugu tuso yacnii markii laguu sheegay waxa aada xiro karin maxaa ka laasimayaan inta aan laguu sheegin inaad iska xiro kartid min ariiqi اlmafhuumi calaa maa yajuuzu wainamaa cadala can اljawaabi muxuu uga leexday marka nebiga inta ay bannaan tahay in la xirta inuu tiriyo muxuu uga leexday oo uu sidan kale u aaday liannahu aksaru wa axsaru kan kale meesha uu ka abbaaray rasuulka jawaabta ayay ka kooban tahay kana gaaban tahay ayb wafiihi ishaaratun xadiidku wuxuu caddaynayaa ilaa anna xaqa asu'aali su-aasha xaqeedu an yakuuna camaa laa yulbasu marka jawaabta nebiga marka la fiiriyo yacni kaanahu nebigu wuxuu leeyaha war waxa su-aashu waxay ku fiicnayd muxuusan xihan karin inaad weydiisid liannahu alxukmu alcaaridu fi lixraami almuxtaaju libayaanihi id iljawaasu haabitun biاlasli macluumun bilistisxaabi فkاn اأlyqu السؤaaل عamا laa يulbس وqاala غayruhu bayضاء غayrkiina wuxuu yidhi hada يشبه أسلوب الxakيim nin xikmad badan أسلوubkiisu shabaha وyqرب minhu wuxuuna u dhow yahay qowluhu taعaalى ayaa u dhow qowluhu taعaalى baa u dhow kan yسألuunaka maada ينfiquun qل ma أنfqتm min khayr falilwaalidayن والأqرaبيiنa واليتاmى والmasaakiin وبن السبيiل الآية فcadل عan جinس المنفq wahuwa الmasؤuuل canhu إilى dikri الmunfq عalayhi لأnnahu أhm dadkan maxay su-aaleen maxaan bixinnaa waxay bixi lahaayeen maba looga jawaabinba oo lama dhihin dhar bixiya cunto bixiya biyo bixiya lama dhihin dadkay wax sii lahaayeena loo sheegay bis oo waxaa la yidhi adaad wax bixinaysaan waalidkii iyo qaraabadii iyo agoontii iyo musaafirkii wax siiya iyagu taasay inay ogaadaan u baahnaayeen maxaa yeele taasay ka jaahil yihiin ee waxa la bixinaayo waa badan yihiin lama soo tiri kara qur-aankiina waa kaasa usluubkiisii saas wa qaala bnu daqiiqi اlciid yustafaadu minhu waxaa laga faa'iidaysanayaa ana almuctabara fi ljawaab jawaabta waxaa la fiirinayo inuu yahay maa yaxsulu minhu lmaqsuudu maqsuudka waxa uu ku imaanayo kayfa kaana si allaala siduu ahaado walow bitaqyiirin su-aashoo la dooriyaba ha noqoto ow ziyaadatin ama ziyaadaba wax lagu dara ha noqoto walaa tushtaradu lmudaabaqatu nin hadduu su-aal ku weydiiyo su-aashii uu ku weydiiyo inaad ka jawaabto shardi maaha dadku waxaa laga yaabaa dantooda inaysan aqoonin su-aal buu ku weydiiyey waxaad aragtay ninkan su-aashaan munaasabba inaynan u ahayn wax kaloo baahi kalaad aragtay inuu qabo baahidaas uga jawaab bes su-aashii uu ku weydiiye inaad mudaabaqo ku samaysa qasab maaha waxbuu ku su-aalay waxaad aragtay baahi kaloo ka badan inuu qabo su-aashii uga jawaab ziyaado ugu dar rasuulka waa sameeyey sal l slam nin baa u yimid markaasu wuxuu yidhi innaa narkabu lbaxra rasuulka ilaahi annaga baddaan aan kornaa oon ku shaqaysannaa walaysa lanaa maa-un biyo badanna ma haysanno ilaa wax yar maahana fa in tawada'naa haddaan ku weyse qaadanna catishnaa waa oomaynaa seen yeelna markaasuu nebigu wuxuu yidhi yani biyaha badda maku weysaysanaa buu su-aalay markaasuu nebigu ku jawaabay isagoo badda ka hadlaya huwa طuhuuru maa'uhu alxillu maytatuhu badda biyaheedu waa lagu dahaaro qaadan karaa wax lagu dahaaro qaato waa wixii ku baktiyana waa xalaal weeye waxa ku baktiya rasuulka lama weydiinin laakiin nin maalin walba bad ku jiro marmar un malaay inuu iska soo qabsado ama malaay biyaha sabaynaya inuu arko iyo yaa laga yaabaa hadhow haddana marka inuu raadiyo qof yaqaano waxaa laga yaabaa inuu ku simi weyso middaanna baahibuu u qabaa rasuulku waa u ziyaadiyo waa ugu daray mararka qaar ziyaadaa lagu dari karaa qofka unbaa la eegaa waaqiciisii faa'iidiyo sida wax u fahmi kara mararka qaar qof caamaa kuu imaanayo mas'ale wuxuu ku weydiinaya haddaad u sheegto fahamkeedii uunan haysanin laga yaaba inuu ku fidnoobaba siad yeelaysaan maugu jawaabaysa wax kaloo marka dan ugu jirtaad ugu jawaabaysa ama si guud waxaasay yihiin waxaa saas waaye bis haddaad u kala dhigtood kitaab usoo qaado xadiidkan kan waayo aayaddan kan waayo tiraa inu waxaa laga yaabaa meeshaas adiga warkaaga war kala baxo oo hadhow marka meel xun oo la aado waana dhacdaa taasoo ayb marka waxyaabahaas oo dhan waa wax u yaallo qofka caalimkee wax la su-aalayo iyo sida uu waaqiciisa u qiimeeyo dad marka waxaa jira dadka uga sheekeeya waxaynan qaadi karin hadhowna way ku fidnoobayaan maanta marka qof diin ku cusub ama soo islaamayba hadda dhow arkaanulislaam in loo sheego loo sharxo ma u baahan yahay mase wuxuu u baahan yahay in loo sheego khilaafaadka ahlucilmiga ka dhexeeya wuxuu u baahan yahay labadooda wuxuu u baahan yahay arkaanulislaam in loo sheego reer baadiye haddaad u tagto ma waxaad baraysaa arkaanulislaamkii mase waxaad uga sheekaynaya masaa-isha ascab masaa'il oo ahlucilmiga isku hayaan oo ibnu cabaas iyo ibnu cumar isku haysteen miyaad uga bilaabaysaa mase arkaanu arkaanulislaamka baa loo sheega dadka qaar baa marka intaas waxay ku dadaalayaan waxaynan fahmaynin dadkiina diinta waa ka tegayaan dad waxaan arkay diintiiba ka laabtayba intay soo islaameen dib uga laabtay diinta maxay uga laabteen waa ku wareernay khilaafkaanay dhaheen waa bis waagii hore oonaan muslimka ahayn oon gaalada ahayn sidaan isuma khilaafi jirin annaga dhexdeenna haddana dadkii halkii qoys baa dhoq halkii qoys baa wuxuu keenay boqol firqo intuu kala raacay ayaa iyaga inays isa salaamin isnacaan keeneen awalna gaalay wada ahaayeen hadda ugu hidaayay soo heleen waa soo islaameen nin walba waxbaa meel looga dila sheekh la yidhaha maxamed almacsuumi kitaab wuxuu leeyahay reer makow ahaa asalkiisa horena wuxuu ahaa dadkan ruushka ah nin caalimuu ahaa kitaabo badan buu qoray wuxuu yidhi su-aalaha u timid waxay uga timid muslimiin jabaan dad jabaaniisoo jabaan ku islaamay ayaa dadkii muslimiintaoo meelahaas joogaa waxay isku qabteen dadkaani inay xanafiye noqdaan inay shaaficiye noqdaan yani waxaa la isku qabanaya hadday dadkan soo islaamaan shaaficiye may ku dhaqmaayaan mise xanafiyey ku dhaqmaayaan markaasaa sheekhan loo soo qoro waxaa la yidhi masaladan ka soo jawaab kitaab wuxuu qoray la yidhi hal ilmuslimu mulzamun biitibaaci madhabin mucayan dadkii inay diinta uga laabtaanay keenayda haddii la yidhaha dadkan islaamnimadooda waxaa lagu xiraa maxay noqon doonaan ama xanafi ha noqdo ama shaafici ha noqdo yacnii ninkaan horta inuu badbaadaa kow uu naar ka badbaado horta islaama dadkii markaa islaamayana waa la waalaa zamankan dhallinyaradii yaryareeydoo hadda soo kacaysayna waa la waalaa markaasaa cilmigii waxaa looga bilaabay meeshii qur-aanka inta la baro kutubtii ay wax ku baran lahaayeenoo yacni carabkooda toosin lahayd iyo yacnii sidaa wax lagu bari lahaa iyo caqaa'idkii saxiixa ahaa meel hoose wax looga bilaabi laha walla waalan ayb maanta dhan wuxuu ku jiraa cunugii yaraa fulaan mubtadic fulaan khabiid fulaan kada qaamuuskaasuu ku dhex jiraa uu xifdiyaa laa kitaab allana ma xifdiyo wax kaloo hayana male ayb markaa wuxuu yidhi walaa talbasuu min ahiyaabi dharkana haka xiranina shay-an wax masahu zacfaraanun ou taabtay ow warsun ama warsi uu taabtay geedka la yidhaahdo wabilaahi towfiiq sal lla sala ala nabina